waxaaad isku soo taraya hadalhaynta la xiriirta heshiisku sheegii dhowaan dhexmaray dowladda xabashida itoobiya iyo maamulka somalilan kaasoo itoobiya lagu siiyey qeyb ka mid a badda iyo dhulka soomaaliya taariikhyahanka caanka ah ee lagu magacaabo doctor raaqib assarajani kana soo jeeda dalka masar ayaa bartiisa youtube-ka waxa uu soo dhigay muuqaal uu si faahfaahsan kaga hadlayo damaca foge itoobiya ee ku saabsan qabsashada badda cas waxa uu ugu horeyntii doctor raaqib assarajani sheegay in waxa itoobiya ku riixaya inay qabsato badda cas ay tahay iyadoo juqraafi ahaan ah dal aan bad lahayn اثيوبيا دولة حبيسة يعني ايه دولة حبيسة؟ حبيسة جغرافيا في بيقسموا دول العالم لدول ساحلية ودول حبيسة ethoobiya juqraafi ahaan waa dal aan bad lahayn dowladaha ku yaal caalamka ayaa u kala qaybsama kuwa bad leh iyo kuwa aan wax bada lahayn oo xaabiise loogu yeero dowladaha xaabiisada marka waa kuwa aan lahayn wax bad ah kuwa badaha lehna waxay ka dhigan tahay inay u furan yihiin ganacsiga adduunka dowladaha badla-aanta ah ee caalamka ka jira waxay tiradoodu gaaraysaa afartan iyo sagaal dal waxayna ku kala yaallaan dhammaan qaaradaha adduunka marka laga reebo ameerikada waqooyi iyo dabcan austareeliya afrika oo kale waxaa dalalka badla-aanta ah ka mid a uganda yurub oo kalena waxaa dalalka badla-aanta ka mid a austareeliya yurub oo kalena waxaa badla-aan ah austariya aasiyana waxaa ka mid a afghanistaan ameerikada koonfureedna waxaa ka mid a dalalka aan badda lahayn bolofiya inta badan dowladaha badla-aanta ah waa dowlad faqri ah dabcan waxaa jira dowlado badla-aan ah oo haddana dhaqaale ahaan wanaagsan sida kuwa ku yaalla yurub oo kale austariya iyo switzerlan laakiin si guud dowladaha afrika aasiya iyo ameerikada koonfureed ee badla-aanta ah waa dalal faqri ah mid ka mid a asbaabaha dacfiga dhaqaale u keenayana waa inay badla-aan yihiin افريقيا او اسيا او امريكا الجنوبيه بتبقى ضعيفه اقتصاديا واحد اسباب ضعفها موضوع ان هي حبيسه كده wixii ka dambeeyey markii eritereya uu noqday dalka madax bannaan itoobiya oo ay iska xoreeyeen gumaysigii xabashida itoobiya ayuu dalkani noqday mid badla-aan ah taasoo keenta in markii dambe itoobiyaanku xitaa ay iska iibiyaan maraakiibtoodii dagaalka sida uu sheegaya doctor raaqib assarajani اريتريا كانت كانت جزء من من اثيوبيا او اثيوبيا محتليه اريتريا وبالتالي كان عندها منفذ على البحر الاحمر eritreya waxaa horay u haysatay etoobiya sidaas ayay etoobiya ku maamulaysay dekad ku dhirirsan badda cas laakiin markii eritereya ay ka madax bannaanaatay etoobiya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxay etoobiya noqotay dal badla-aan ah dhibaatada dhaqaale ee haysatana way sii xoogaysatay wixii markaas ka dambeeyey etoobiya waxaa soo wajahay xaalad quus ah oo la xiriirta inaanay mar dambe bad heli doonin iyadoo ku dhaqaaqday inay iska iibiso maraakiibtii ay lahaan jireen ciidankeeda badda tallaabadaasna waxay ku dhaqaaqday saddex sano kadib xornimadii eritereya kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii gebi ahaanna way burburisay ciidankeedii badda oo soo dhisnaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii maraakiibtii ay lahaayeenna way iska iibisay
معموله من سنه 55 1955 وكانت قوات بحريه قويه فكت القوات البحريه بتاعتها وعرضت اصولها للبيع
inkastoo madaxdii soo maray dalka itoobiya ay ka wada go-oneed in mar un ay gaaraan badda cas haddana doctor raaqib assarajani waxa uu sheegayaa in ninka ugu damaca adag uu ahaa abiy axmed kaasoo markii ugu horreysay ee uu talada itoobiya la wareegay sannadkii laba kun sideed iyo tobanka si cad u sheegay inay qasab tahay in dalkiisu ka helo badda cas meel cagta la dhigo في سنة 2018 صعد إلى حكم أثيوبيا آبي أحمد sannadkii laba kun toban iyo siddeed waxaa talada etoobiya la wareegay abiy axmed kaasoo lahaa aragti cad oo ku aadan mowduuca badda cas oo ah inay lama huraan tahay inay etoobiya cagaha dhigato madaxdii isaga ka horraysay arrinkaas xoogaa way yaraysanayeen oo waxay ku doodayeen inay jiraan waddamo badan oo afrikaan ah oo aan bad lahayn haddana dhaqaalahoodu iska wanaagsan yahay sida uganda oo kale laakiin abiy axmed wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay inuu cagta dhigo badda cas wuxuuna jeediyey khudbado xamaasad leh oo uu ku sheegayo in mowduuca la xiriira qabsashada badda cas ay etoobiya uga dhigan tahay masalo jiritaankeeda la xiriirta مش ينفع ما نخرجش على البحر الأحمر وخطب خطب ذكر فيها أن قضية وصول إثيوبيا للبحر الأحمر قضية وجودية abiy axmed ayaa iskudayadiisa la xiriiray inuu helo qeyb ka mida badda cas waxa ay ahaayeen kuwo marba marka ka dambaysa isa soo tarayay sanadkii laba kun laba iyo labaatanka ayuu isku dayay inuu ku biiro urur ay ku midaysan yihiin dowladaha ku teedsan badda inkastoo arrinkaasi laga diiday waxa uu ugu dambeyntii heshiis la galay maamulka somalilan bilowgii sanadka laba kun afar iyo labaatanka iyadoo taariikhyahanka raaqib asarjaani sheegay in maamulka somalilan uu yahay maamul isku dayaya inuu ka go-o soomaaliya inteeda kale laakiin weli aan helin wax ictiraaf ah فبراير 2022 طلب آه، طلبت الحكومة الإثيوبية من منتدى البحر الأحمر أنها تشترك في هذا المنتدى febraayo laba kun laba iyo labaatanka wuxuu abey axmed codsaday in dalkiisu ku biiro ururka ay ku midaysan yihiin dalalka ku teedsan badda cas ururkaas oo daneeya arrimaha la xiriira badda cas sida amniga kalluumaysiga maraakiibta ganacsi ee adeegsanaya marinada baabul mandab iyo qaanaadka asuweys dowladahan ku teedsan badda cas waxay gaarayaan siddeed dal waxayna kala yihiin masar sacuudiga urdun yeban suudaan soomaaliya jabuuti iyo eritereya marka codsiga abey ee ahaa inuu ku biiro ururkan waa laga diiday ugu dambayntii mushkiladda ugu weyn waxay dhacday janwari laba kun afar iyo labaatanka markii ay etoobiya ku dhawaaqday inay heshiis badda ku saabsan la gashay maamulka somalilan oo dhaca waqooyiga soomaaliya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdiina sheegayay inay ka go-een soomaaliya inteeda kale laakiin ilaa iyo hadda ma jirto dowlad ka dhisan caalamka oo aqoonsan gooni iskutaaggaas ethoobiya waxay ku dooday in heshiiska ay la gashay maamulka somalilan uu yahay heshiis kiro ah oo ay kaga kiraysanayso dhulxeebeed cabirkiisu gaarayo labaatan kilomitir
عندها ساحل بطول 20 كيلو متر جواه مدينة بربرة المهمة جدا ugu dambeyntii doctor raaqib asarjaani waxa uu sheegay in waxa keenaya in lasoo damaaciyo wadamada muslimiinta ay tahay iyadoo aanay caalamka islaamka ka jirin dowlad awood leh oo midaysan allahna waxa uu ka baryay inuu suurogeliyo helitaanka dowlad awood leh oo midaysa caalamka islaamka كنا نتمنى ان يكون في عندنا وحده في العالم ال- العربي والاسلامي قويه لان هذا هذه الاضطرابات ما كانش ممكن تحصل لو في كيان واحد بيجمع ال- ال- ال- الدول دي كلها الصومال طبعا waxaan rajaynayaa inaan helno dowlad midaysa caalamka islaamka oo idil maxaa yeelay dhibaatooyinkan ma dhici lahayn haddii uu jiri lahaa kayaan ay ku midaysan yihiin dowladaha caalamka islaamka dabcan soomaaliya xukuumadda ka dhisan waa mid taag daran xitaa amnigeeda qaybo ka mid ah waxaa sugaya ciidamo ka socda dalka etoobiya waxaan alla weydiisanaynaa inuu waddamada muslimiinta ka ilaaliyo halisyada ku soo wajahan runtii waayadii u dambaysay aad bay u soo badanayeen halisyada ku gadaaman dowladaha ka jira caalamka islaamka alle waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaanteenna dhowro arrintaanna wixii ku soo kordha waan isla arki doonnaa insha allah نشوف الاحداث القادمه ان شاء الله توصلنا لفين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته doctor raaqib asarjaani waa taariikhyahan caan ah oo leh mu-alafaad badan oo ku saabsan taariikhda waxaana ka mid a kutubta uu qoray qisatul andalus taariikhda tataarka taariikhda alxuruub asaliibiya iyo kutub kale oo badan oo uu ka mid yahay kitaab lagu magacaabo adiga iyo soomaaliya